الدنيا بليا مثل شر العصبية ريحها المنتن فاحت من قبور الجاهلية ما على الدنيا بليا مثل شر assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal qaybta saddexaad barnaamij gaar ah oo aan ugu magac darnay qurunka qabyaaladda qabyaaladi waa dareen wax duxa iyo daawamo leh ka daran duumo iyo xanuun ka daran cudurrada waxdila ka daran oo daawamo leh bulshada way doorisaa waxay dumisaa hannaan waxay damisaa ilays xaqay la dagaalantaa dulmiga wow hiilisaa waxay ka didaa cilmiga waxay dugsataa jahliga hadday leedahay wax dan ah rab baa noo diri lahaa diintay ku caddaan lahayd
ريحها المنتن فاحت من قبور الجاهلية ما على الدنيا بلية مثل شر العصبية ريحها المنتن فاحت من قبور الجاهلية si aan loo helin ummad awood leh oo diinkeeda iyo qiyamkeeda dhowrata waxay yuhuudda iyo nasaarada horaan iyo haddaba ay mar weliba u xusul duubayaan inaan la helin ummad midaysan oo muslimad ah sidaasi darteed markaad dib u raacdo sooyaalka taariikhda waxaad arkaysaa in had iyo goor ay gaaladu faafinayeen wax weliba oo kala geen kara ummadda muslimka ah tan iyo markii la aasaasay mujtamacii islaamiga ahaa ee madiinatulmunawara ayayna yuhuuddu wadeen shirqoolka kala qaybinta muslimiinta ows iyo khasraj oo ahaa ansaartii nebiga ku soo dhoweeyey madiina ayay yuhuuddu ka macaashi jireen dhiiggooda maadaama ay yuhuuddu ka ganacsan jireen farsamada hubka waxa ay dantoodu ku jirta in mar weliba labadan qabiil ee walaalaha ah ay dagaalamaan laakiin rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa walaaleeyey ows iyo khasraj dagaalkii iyo dariirtii u dhexaysayna waxaa beddelay walaaltinimo iyo midnimo taasoo aad u caragelisay yuhuudda marar badanna isku dayey inay dib u horiyaan colaaddii laga soo gudbay taariikhda waxaa ku cad in yuhuuddu marnaba aysan ka gaabin sidii khilaaf iyo kala tag loogu dhex faafin lahaa muslimiinta si gaar ah iyadoo la adeegsanaya qabiilka iyo kala duwanaantiisa fitnadii ugu horreysay ee muslimiinta soo kala dhex gasha ee dhalisay dilkii khaliifkii caadilka ahaa ee cuthmaan ibnu cafaan radiallaahu canhu waxaa ka dambeeyey yuhuuddi su muujiyey inay diinta islaamka qaateen cabdulaahi ibnu saba iyo qowlaysato kale ayaa geed gaaban iyo mid dheerba waxa ay u koreen sidii la isaga horkeeni lahaa muslimiinta mar kasta oo loo dhowaada xalka iyo midnimadana waxay aloosi jireen mushkilad kale khilaafadii ugu dambeysay ee cuhmaaniyiinta ay qarniyo ka hor reer galbeedku burburiyeen waxaa shirqoolladii ugu waaweynaa ee loo adeegsaday ka mid ahaa in la isku diro dadka muslimiinta ah loona kala qaybiyo carab iyo turki iyadoo mid weliba loo sheegaya inuu kan kale iska ilaaliyo si gaar ah waxa ay yuhuuddu ugu guulaysteen inay carabta ku nool jasiiratul carab iyo shaam qaybo ka mid ah ay ka dhaadhiciyaan inay iska diidaan xukunkii hogaamiyeyaashii cuhmaaniyiinta taas beddelkeedana aasaastaan dowlado iyaga u gaar ah iyagoo qaadanaya talooyinka sumaysan ee yuhuudda ayay carabtu ishubaysay waxaana dagaalla dhinacyada isaga hor yimaadeen ka dhashay inay wiiqanto awoodda cuhmaaniyiinta ugu dambeenna ka tanaasusho dhul ballaaran oo muhiim u ahaa wadajirka dowladda islaamka dhaqanka khilaafka ayaa ah astaan aad loogu yaqaana yuhuudda qur-aankana uu ka markhaati kacay waana cudur ay yuhuuddu doonayaan inay ku faafiyaan caalamka si gaar ah muslimiinta dhexdooda sida uu tilmaamaya sheekh cabdulilaah abuu khaalid horta waxa lagu midoobo oo laysku raacaa waa kitaabka ilaahay iyo sunnada qofkii ka leexda qabiil kasta ha sheegto dowlad kasta ha sheegto qaarad kasta ha ku noolaado qofkii kitaabkaas iyo sunnadaa ka leexdo horta khilaaf baa meesha imanaya nin walba hawadiisoo raacaya marka waxay asal u tahay khilaafkan iyo iskhilaafkan nimankii yahuudda laodhan jiray iyo nasaaradii laga horreyay diimaha loo soo dejiy hore diimahoodii isku khilaafay xadiiska nebigu sal alla slam wuxuu ahaa iftaraqat ilyahuudu calaa ixdaa wa sabciina firqa yahuudi waxay u kala jabtay koob iyo toddobaatan qaybo daa'ifo ama kooxood bay isu isu khilaaftay waiftarakat inasaara calaa ithnatayni wa sabciina firqa nasaaraduna labiiyo toddobaatan firqa isu khilaaftay inagana nebigu weynooga digay sal ly salam inaana khilaafkooda kale ku dhicin watakhtalifu ummatii calaa halaain wa sabciina firqa wuxuu sheegay nebigu sal sl ummadan iyada nebi maxamed ku abtirsatay inay isu khilaafi doonto ilaa saddex iyo toddobaatan qaybood mid qura ka badbaadiso taasuna firqa naajiya la yidhaahdo waa midda kitaabkaha ku dhegta iyo sunnahaas markii nebigii la weydiiyey wuxuu yidhi waa kuwa maarata waxaan maanta anigii saxaabadii ku sugannahay ku sugan hum aladiina calaa mithli maa ana calayhi wa asxaabii kaa weeye kitaabka iyo sunnahaas dad ka midaya haddii lagu kala tago oo kani dimuqraadiya sheegto oo kani shuuci sheegto oo kani calmaani sheegto oo kani qowmi iyo qaran sheegto oo kani qabiil sheegto oo diinta iyadii limidaynaysa lagu kala tago horta waa la iskhilaafayaa khilaafku asal wuxuu yahay cid kasta oo kitaabka ilaahay ka leexatay iyo sunnada nebiga ka leexatay buu horta khilaafku asal u yahay waxaana asal u siiya nimanka yuhuudda la yidhahdo sidaan xadiiska noo sheegay iyo nasaaradii diimaha loo soo jehiyay isku khilaafay waxaa kaloo la mid a dadka mutadiciinta ahlulbidcaha oo ummadan ka mid ah nebi maxamed ku abtirsada oo laakiin dawaa'if iyo firqooyin walaagooda siiya kuwaasoo dhan asal buu u yahay cid kastoo diinta ilaah ka leexata ayuu asal u yahay khilaafku u yahay waxaana la rabaa diintuna waxay maaragtay inuu ka digtay in layskhiraafo oo ummaddu inay midowdaa la rabaa ilahi wuxuu leeyahay jala wacalaa wuxuu leeyahay wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu xadhiggaa ilaahay ku wada dhega waha iskhilaafina xadhigga ilaahay qur-aanka waa lagu fasiray islaamka waa lagu fasiray nebi maxamed waa lagu fasiray jamaacada waa lagu fasiray dhammaanna isma diidayaan waa in kitaabka la qabsado wixii nebigu la yimid la qabsado qur-aanka iyo diinta la qabsado islaamka la qabsado saasaa markaa waxdada keenaysa iyo midnimada wuxuu kaloo ilaahay ayada qur-aan inugu faraya walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi maa jaaءahum اlbayinaatu wa ulaa'ika lahum cadaab cadiim ha noqonina kuwii iskhilaafay oo kale kuwii kala tegay oo kale oo iskhilaafay markii bayinaadka qur-aanka lagu soo dejiyey ee loo cadeeyey xaqii kuwaa waxay u sugan oo mudan yihiin cadaab cadiim cadaab weyn bay xagga ilahi ka mudan yihiin kuwaa dariiqooda layska ilaaliyaa la rabaa cumaan cumaan cafaan baa cahdigiisa isagoo xujaajta hogaaminaya meesha mina la yidhaahdo ayuu dadkii afar buu tujiyey iyagoo safara oo xajkii aaday ayuu duhurkiibuu afar tujiyey nebiguna meesha waxaa ahayd inuu laba ku tujin jiray laba laba duhura marka la tukado laba casra loo kici jiray oo jamc iyo qasra baa la tukan jiray marka cumaan markuu afartii tukaday ibnu mascuud baa arrintaa yidhi cumaanu nebigu saa ma samayn jirin saa markuu yidhi cumaanna adigu hawshii uu ku socday oo dadkii afar tujiyey casrkii markuu yimi ibnu mascuud uu ku daba tukaday afartii buu tukaday saxaabadii waxay yidhaahdeen ibnu mascuudow yaa abu cabdiraxmaan ibnu mascuud bay sheegayaan adigu waxaad ku ceebaysay cusmaan waxaad ku ceebaysay inuu afar tukaday adigina afartii baa tukanaysa wuxuu yidhi marka alkhilaafu shar khilaafku waa shar inaan khilaafada ninkan khaliifada muslimiinta aan khilaaf ayaan diidayaa isagaa ku ijtihaaday inaan ku raaca ayaan ku qasbanahay marka khilaafku waa shar marka khilaaf oo dhani waa shar marka khilaafka waa wax aada u liita diintuna ay ka digtay dhaqanna wuxuu u yahay saan sheegnay yuhuud iyo nasaara iyo dadka ahlulbaadilka iyo ahlulbidaca oo ummadan ku abtirsada iyo wixii kitaabka ilaahay iyo sunnadiisa aan raacin oo dhan buu dhaqan u yahay
marka laga hadlaya dalkeenna soomaaliya waxay shisheeyaha noocyadiisa kala duwan tan iyo xilligii gumaystaha ay xoogga saareen sidii la isaga horkeeni lahaa ummadda soomaaliyeed ee walaalaha ah iyadoo la adeegsanaya qabiilka oo soomaalida qaar ay aada u weyneeyaan gumaystihii talyaaniga ingiriiska iyo faransiiska ayaa kala qaybsaday dhulka ballaaran ee soomaalidu leedahay qabiil welibana waxa ay ka dhaadhiciyeen inuu iska ilaaliyo qabiilka kale ee ay dariska yihiin iyagoo u tusay inuu cadow ku yahay oo uu daaqa iyo biyaha la qaybsanayo marka soomaalida oo xilligaa u badnaa xoolo dhaqato reer baadiye ah la isku diro dagaalna uu ka dhex qarxo waxa ay gumaystayaashu qabiil weliba siinayeen hub uu u adeegsado dilka qabiilka kale siyaasaddan ayayna ka dhex arkayeen inay tahay mid u damaanad qaadi karta sii joogitaankooda soomaaliya qabyaaladda yaa sameeyey dad badanoo waxay u haystaan soomaaliyii inay iska sameeyeen iyagu oo ay iska dhalatay qabyaaladdaani oo ay sidaa iska soo ahayd bay moodaan maya ma ahayn sidaa dadka soomaaliyeed qabiil qabiil way ahaayeen mushkiladna maaha cidina ma diiddo ma tidhaahdo qabiilka maxaa qabiil loo sheeganayaa ama loo loo magacaabaya ma aha ujeeddadu waxaad wada ogsoon tihiin dhammaan annana aynu ogsoonnahay ruuxii u horreeyey ee sameeya kaaba qabiil ee mushaar u qoraahi wuxuu ahaa ingiriis iyo talyaani
xilliyadii uu gabaabsiga sii ahaa nidaamkii maxamed siyaad barre ee shuuciga ahaa waxa ay shisheeyuhu ku kiciyeen jabhado u dhisan hab qabiil iyadoo dagaal ooga weliba lagu damacgeliyey in haddii ina siyaad barre talada laga tuuro isagu uu noqon doono hogaamiyaha dalka markii ay burburtay dowladdii maxamed siyaad barre waxay shisheeyaha oo soo maraya dowladaha dariska ah sida etoobiya iyo kenya ay sii wadeen hubeynta hogaamiye kooxeedyada kuwaasoo dadka u dili jiray hab qabiil taasina waxay keentay in colaaddu ay u gudubto baadiyaha iyo xoolo dhaqatada ummaddii shacabkii soomaaliyeed ee muslimka ahaa ee ilaahay islaamnimada ku walaalayey oo dhalashada ku walaalayey oo luuqada ku walaalayey qabiil qabiil baa loo kala gooy tuuloba tuulo waa laga gooy jidna jid waa loo mari waaya ummaddii ummaddiioo waddankeedii maal yaallo oo wada webi yahay oo wada bad yahay ayaa waxay cuneen waayeen haddana qor iyo rasaas ma waayaan saa etoobiya keentee
waxay dowladaha reer galbeedka uu maraykanku ugu horreeya arkayeen in laga hortaga in dalka soomaaliya ay ka dhisanto dowlad awood leh waxay doontaba ha ahaatee maadaama la ogyahay in soomaalidu ay yihiin dad muslimiin ah u dabran jihaadka iyo halganka haddii awooddoodu xoogaysatana ay u dhaqaaqi doonaan soo celinta dhulalka laga haysto hay-ada shisheeye oo magacyo kala duwan wata mid welibana isku qarinaysa halkudhigga gargaarka bani aadamka ayaa xarumo ka samaystay gobollada kala duwan ee soomaaliya waxaana shaqooyinkooda ugu weyn ka mid ahaa inaanay marnaba demin colaadda qabyaaladda ee la dhex dhigay bulshada soomaaliyeed ee walaalaha ah injineer xuseen xaaji cabdi owgaab oo ah waayejoog soomaaliyeed ayaa tilmaamaya in hay-aduhu ay ka shaqayn jireen isku dirka dadka walaalaha ah markii dalka qaybo ka mid ah laga saarayna ay bulshadu dib u walaalowday waxaan u soo joognay oo maanta ay gaalo iyo gaalo raacba ay ummaddan soomaaliya kula dagaalami jireen qaybi oo xukun qaybi oo hadday shan ahaayeen shan goob kala dhig midba meel hadduu taagan yahay mid kale ku dir ama meeshiisku gubku dil waa waxay gaalo waddankan ku soo gashay ay haddana uu sii siqayso dadkan waxay ahaayeen dad muslimiin ah oo walaalo ah oo sida laba dhalat oo kale u dhaqmi jiray soomaaliya dhaqanka a u kala dubnaadaane laakiin diintooda sharcaturaxmaanka ayay gacanta ku wada haysteen markay gaalo u birtumatay oo ay aragtay ummaddan soomaaliyeed oo maanta diinkeeda aan laga foji karin markay aragtay a waxay hoos u dhigatay go'aanku gaartay dalka inay la wareegto qaabkee marka aa laysyiri gaalo hadday dhan yihiin qaabkee dadkan dad soo jeeda wada dagaalamaya waaye qaabkee dalka loogala wareegaa waxaa loola wareegi karaa kheybi oo xukun waxna waa soo aragnay indhahaan soo saarna aan u soo joognay ayadoo laisku gubaayo laisku diraya qabaa'ilada qabaa'ilkan baa hay-ad loo soo diraa lacag soo siinayso kuwuu soo gadanaa qabiilkan kale oo walaalahooda ahaa ay la dhacayaan kuwaasna qolqolaa u soo gurmanayso war annagaa waxaas idin siinaynee maxaa noo ballanqaadaysaan waxaan idin ballanqaadaynaa bad waxaan idin ballanqaadana beri waxaan idin ballanqaadana dhul waxbay ballanqaadayana in huwaa loo soo dhiibaa dadkii walaalaha ahaayeen oo shalay soomaali wada ahaa muslimiin wada ahaa reer hebel ahaa ay u soo hortay marka hore qabiilada waaweyn laisku diri jiray marka dambe qabiilada hoos laflaf ayaa laisku garaaco gale intaas waxay gaala ka dambeeyaan waay hay-adaha oo la sheegaayo waxa loo aasaasay waxay ahayd sidee qaabkeen kula dagaalanaa islaamka muslimiin saan ula dagaalanaa muslimiinta dagaal foolkafool haddaan la aadno uma taag helayno sidee la yeeli karaa waa in la ysku diraa oo lama isku heelis laga waayaa soomaali dhexdeed sidaas darteed gaalo waxay u soo shaqo tagtay ummaddan soomaaliyeed muslimiinta inay isku dirto wixayna waa noo muuqda waa u jeednaa qabaa'ilada waxaan u soo joognay qabiil baa waxaa la leeyahay dhallinyar meeqaa haystaa intaasaan haayaa intaasoo qorayaan ku siinaynaa dhaqaalaas baan ku siinaynaa qabiil hebel meeshaas ka guuri yaan raadkiis lagu arkin qabiilkii ma hubsanaayo oo ma dhahaayo war wax lagugu diraayo oo guur lagu leeyahay waa walaalaha daris bad aheedeen waa wada dhalateen gabadhiisaad qabtaa wiilkiisa gabadhaada qabo wardadow see lama dhahayo marka insha allahu tacaala waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed codow inaan leenahay haan ogaano dadna way ogyiin dadna weli ma dareensan qaramada midoobiya intaad gaalada u qayshan intaad qaayibaysaan kufriga idin qataaraya intaad qarinaysaan aayadaha ee la qiri haynin guwadaysan maysaan wallee qaharna waad joogto
si loo damaanad qaada jiritaanka qabyaaladda iyo iska horkeenka ummadda soomaaliyeed waxay shisheeyuhu isla qaateen in soomaaliya laga dhiso dowlad taag daran oo fulisa ajandayaashooda iyadoo habdhismeedkeeda lagu salaynaya qabyaalad shirarkii imbagaati iyo carte ay martigeliyeen shisheeyaha ayaa lagu go'aamiyey in soomaaliya laga hirgeliyo nidaamka qabyaaladaysan ee federaalisimka taasoo lagu doonaya in lagu kala qaybiyo ummadda soomaaliyeed mustaqbalka dambena maamul goboleed kasta uu ku dhawaaqay inuu ku biirayo itoobiya ama kenya si nidaamka qabyaaladda u saldhigato soomaaliya waxay shisheeyuhu hirgeliyeen hanaanka awood qaybsiga ee for bontifif kaasoo kala fadilaya qabaa'ilka soomaaliyeed kuwana ka dhigaya inay yihiin qabiil buuxa halka qaarna ka dhigaya inay yihiin kuwo aan dhammaystirnayn waxaa kaloo qabaa'ilka soomaalida la isugu diray mashruuca la yidhaahdo afar dhibic shan afar beelood iyo kuwa adaris ah barnaamijkaas yaa keenay etoobiya baa keentay ayagaa yidhi afar beelood oo dhammaystiran iyo kuwa haaf ah dadka soomaaliyeed waa siman yihiin diintay ka siman yihiin dadnimaday ka siman yihiin xuquuqday ka siman yihiin dhulkay ka siman yihiin waa dad qaraabo ah abti iyo seedi aysana wada dhashay weeye kuwa haaf ah iyo kuwo dhammaystirani ma jiraan lagumana kala culusta lagumana kala weyna lamana kala xigo diinka iyo dalka iyo dadkaba mashruuca four bonty five-kana ayagaa keenay taa waxaa daliil u ah ummaddu ayaga inay isku dirayaan
erayada aadka u cajiibka le aan dib u xasuusta waxaa ka mid ah lixdanadii ayaa waxaa la yidhahdaa nin soomaaliyeed oo kristan ah yani fi'a yaroo soomaaliya jirto cadan iyo meelahan intay baadarigii gashay oo ingiriisku gaaleeyey oo markaa uu xoogaa uu soo baray oo christianity qaatay ayaa baarlamaanka isu soo sharaxay soomaalidu markaasi waxaa la weydiiyey ninkan baarlamaanka isu soo saaad u helaysaa baa la yidhi baarlamaanka aduu nin kristan ahba tahe soomaalidu say kuu dooranayaan wuxuu yidhi tolkay diin taa ka yara qiimo badan bay rumaysan yihin yani kristan iyo muslim maaha waxa wax lagu kala dooranaya lagu kala saaraya arrin kalea jirta buu yidhi nin reer hebela baan ahay buu yidhi oo tolkayna reer hebel bay rumaysan yihin yani mushkilad maaha inaan kristan ahay inaan muslim ahay iyo kan ahay arrintii waxa weeyaan inaan reer hebel ahay mar haddaan reer hebel ahayna wuu imanaya ficlanna wuu yimi bay curunsatay cagagsigeedii carfigu wuxuu ka muuqdaa shacabka caafimaad qabe cosab iyo tigaad laguma dego caynkan oo kale eh cidhibteenna bahashi tartaa loo cumaamaday arrimahan candhoolka rag baa coomamka u gala eh cadhayo calaal raadis iyo dilaal ha u cambariyeene mar hadday cagtaar rogan tahay oo reerba calan goostay nin walaba camcami aakhiraad cadayan doontaa waqti xaadirkan la jooga dowladda federaalka ay shisheeyuhu ka dhiseen muqdisho iyo maamul goboleedyada ayaa qaadanaya dowrkii loo igmaday ee loo dhisay taasoo ay ka mid tahay in mid mid la isugu diro qabaa'ilka soomaaliyeed hubkana la isugu dhiibo si ay uga mashquulaan iska dhicinta cadowgooda asalka ah oo ah ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka laga bilaabo duleedyada waqooyi ee muqdisho oo ah gobolka shabeellaha dhexe ilaa waqooyiga soomaaliya waxaa xilligan ka socda dagaallo sokeeya oo dhex maraya dad walaalo ah kuwaasoo ay hubka isugu dhiibeen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxay dadka dagaalamaya oo mid weliba loo tusay in walaalkii uu cadowgii yahay ay geysanayaan tacadiyaad iyo gaboodfallo ka hor imaanaya islaamnimada iyadoo la dilay dad birimageydha ah sida caruurta haweenka waayeelada iyo haldoorka bulshada ee ay ka mid yihiin macallimiinta iyo dhaqaatiirta waxay tahay arrin la yaab leh in ilmo sakhiir ah oo bac waxaa loo yaqaan jimca joogta qobbaha iskala duuban oo huwan in inta loo yimid la kala soocay oo lab iyo dhadig loo kala soocay sakhiiradaha toban jirku u wen yahay in wixii gabdhaha xagga la geeyey jirdil iyo wixii kaloo lagu samayn kara lagu sameeyey la xasuuqay wiilashiina la xasuuqay oo si arxandarro ah loo loo jarjaray oo loo googooyey
dilka wiilkayga in aana loo dilo camal oo asigana aan waxba galabsanninoo xoolihiisa ilaashaha xoolihiisa ilaashaha geeluu la jirto geeduu iska jiif waa loogu tagay waa la soo xabadiyey afar iyo toban jir rabti oo iska fadhaa rabti loogu yimi waana lagu tirshay saddex baas ahaa lagu fidisho kadibna afaraa la daba dhiga in igaarkayga la dilay soo xoolihiisa ilaashaha la dilay oo qabiil aana qabiilaa loo dilay
ubadkiinnii waad daadiseen waana dubateene dubaaxdiisii waad wada cunteen duhur dharaareede dariiq toosan soomaaliyay waa lagaa dadaye darajada ilaahay ninkii doonayaa hele e nin ka duday dastuurkiiyo waxyiga diinta ka carrowye dugsi ma leh qabyaaladii waxay dumisa mooyaane haddaynan xumaantiyo dilkiyo daynin kala qaadka dibaddan ka joognaa sharciga daacadda ilaahe dambarkeedu waa jahannamo iyo dogobkii naareede dugsi ma leh qabyaaladii waxay dumisa mooyaane
colaadan dhulka soomaalidu laga soo bilaabay imaatinka gumaysiga tii ilaa maanta xaqiiqadeedu waxay tahay waa colaad gumaysi abuuray oo waxaa si toos ah u daba fadhiya oo uga dambeeya uu abuuraya oo u karkarinaya oo maxaanku idhaahdaa bii'adii ay ku bullaali lahayd u samaynaya oo timbareejarkii iyo heerkulkii ay ku qarxi lahayd maxaanku idhahdaa u diyaarinaya oo sii socoshadeeda maxaanku idhahdaa gaaranta ka ah oo baasiinka ay u baahan tahay iyo dabka ay u baahan tahay kusii daaraya oo wax kasta oo uga sii daraya diyaar la ah maamulada gumaysiga askarta gumaysiga dabaqoodhiga soomaaliyeed ee diinlaawayaasha ah oo bila aragtida ah oo maxaan ku irahdaa wax aragti taariikheeda ama aragti mustaqbalahoo leeyihiin aysan jirinin kanaa guna kanaa goga miyuu gobol ku sheekaystay gundaha waa iswada goyn jirteen ma isu soo guuxday gacantii nin lehegoynayaa way gumudantaayeen garbadub haddaad uga xidhood gaadhna ka ahaato gacantii nin lehegoynaya way gumudantahay nin walaalkii geed ugu jira halkii ay ahedin juhdi iyo dadaal lagu bixiyo sidii loo joojin lahaa dagaalka u dhexeeya dadka walaalaha ah waxay siyaasiyiinta dowladda federaalka iyo mas-uuliyiinteedu ku dhiiragelinayaan dadka ay ku abtirsadaan inay sii wadaan dagaalka qofkii laga dilanayay u dilaan qof kale oo aan waxba galabsan waxaan ahay xildhibaan soomaaliyeed xilalka qaranka meelo badana ka soo qabtay ilaa heer wasiir waxay ii dhiman waa madaxweyne iyo ra-iisul wasaare waxaan rabaa oo kale inaan beeshii aan ka dhashay ama aan matalayey laga dilay aan ugu baaqo dee lagaama laan dheeraysne tallaab qaad oo wiilkii wiil u dil taasaan af ballaaran ku leh asagii haddaad weydo walaalkii la dhashay u dil
dowladda federaalka ayaa iyadoo ku andacoonaysa dagaalka ka dhanka ah wilaayaadka islaamiga ah waxay hubaysay maleeshiyaad macawisley ah oo habqabiil u abaabulan waxaana maleeshiyadan ay hadda hurinayaan colaadbeeleedyada ka socda shabeellaha dhexe hiiraan galgaduud iyo mudug oo dhammaantooda ah gobollada uu xasan sheekh maxamuud kaga dhawaaqay dagaalka ka dhanka ah ku dhaqanka shareecada islaamka qabyaaladii oo meeshii ugu darneed maanta maraysa laga bilaabo cirifka waqooyi ilaa cirifka koonfur ilaa galbeed iyo bari soomaaliya waxaa isku laynaya dad ehel ah iyo qabaa'il walaalo ah waxaana sabab u ah xukuumadda riddada iyo xabashida oo hurinaya colaaddaas hubkana isugu dhiibay qabaa'ilka walaalaha ah deegaanada qaar waxaa dagaallada ka qaybgelahayay ciidanka murtadiinta oo in badanoo ka mida lagu laayay siday idaacadahooda ka sheegeen maalinkay gaalada saylibiyiinta ah xasan guurguurte hubka iyo dhaqaalaha u dhiibeen oo yidhaahdeen maarta maleeshiyaad beeleedyada ku hubay ayna yidhaahdeen waxaan ula jeednaa in mujaahidiinta lagula diriro maalinkaa ayay mujaahidiintu ka hadleen oo yidhaahdeen maleeshiyaadkan la hubaynayo waxaa loogu talagal in qabaa'ilka laysku laayo maantoo laba sano ka badan laga joogo waxaa soo baxay warkii aan sheegnay waxaa caqli xumo ah in gaalada soo duushay inta gacanta laga laabto ay dadkii soomaaliyeed iyagu hubka iskula jeestaan arrintaas hadday dhacdayna waa wax khilaafsan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu dadka mu'miniinta ku tilmaamay oo ahayd muxammadun rasuuluullah waaladiina macahu ashidaa'u cala alkufaari ruxamaa'u baynahum
horta waxaan rabaa inaan sheego xilligii xasan sheekh maxamed yimid mana raba inaan siyaasadiyo arrintaas aan cilaaqa la yeelo laakiin xilligii xasan sheekh maxamed yimid dagaalka qabaa'ilku waa batay aad u batay inay dadku isku dhacaan qabaa'ilku isku dhacaan waxa waaye clan identity iyo iyo rabitaankii qabyaaladda ayaa aad u batay maadaama madaxweynuhu laftigiisu uu ka shaqeeyo soomaalida qabyaaladu intay saabka uga buuxdo dintani kasaahide iyo sare u qaadkeeda cadowgeedanay saacide unaysa juudayso inay surun barwaaqa ah martaa waan la sugahayne haddayse wixii saatir faraysax uga howshooto oy jihaadka seeftiisa ay soofa kula boodo siliciyo saxriirtay qabtaa laga salaamay haddaba maxay shareecada islaamku ka qabtaa dilka bareerka ah ee loo geysto qof muslim ah maxayse ka qabtaa in laga qayb gala dagaalada ku salaysan qabiilka waxaan su-aashan weydiinay sheekh cali katiin qofka muslimkaa dhiiggiisa oo la daadshaa iyo qabyaalad in loo dagaalamo waa arrin aad iyo aad u weyn wey qabyaalad darteed qofka in loo dilo qabyaalad darteed in loo dagaalamo qabyaalo darteed qofka inay u caroodo oo dhiiggiisa ay kiciso arrin aad iyo aad u falxin allah subxaanahu wa tacaala afar cuquubo oo kala daran ayuu ugu goodiyey qofka qof mu'mina kas u dilaya biqayri xaq allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yihi waman yaqtul mu'minan mutacamidan fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadib allahu calayhi walacanah wa acadda lahu cadaaban cadiima qofkii dila qof mu'mina si kas ah u dila xaqdarra ku dilaya qofka kow horta abaalmarkiisu waa jahannamo uu ku waarayo cuquubo weyn wey jahannamo lagu waarayo lagaba soo baxayn ta labaad allah u caroonaya caro ilaahay ayaa ku dhacaysa qofka ilaahay u caroodana wax u dhiman ma jiraan oo khasaara waa u dhammaata arrinka saddexaad ilaahay baa lacnaday waa malcuun lacno qaba ah qofka waxa weeyaan qabyaalad iyo gardarro dadka muslimiinta u laynaya arrinka afaraad ilaahay wuxuu u diyaariyey cadaab cadiim ah wax ilahay agti ka weyn oo wax khatara weyn baa ilaahay subxaanah wa tacaala u diyaariyey qofka qof mu'min ah bikayri xaqsi camdana u dilaya qabyaalad buu u dilayaa milki iyo boqortooyo inuu gaaro u dilayaa waxyaala noocaasoo u dilaya qofkaas inta afartaa cuquubo ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu goodiyey marka jaahiliye dhexeed in la dagaalamo la isu laayo naartaasaa lagu mutaysanayaa waa midda kale hadafka qabyaaladeed ee loo dagaalamayaa wax laga xaqiijinaya ma laha waa meel ul mugdiya lagugu tuuray wey wax ka soo xasilaya ma laha wax ujeeddaah dadkan loolaya lama yaqaano cidda ugu badan oo abaabulaysaan ay tahay gaalada waddanku soo duushay iyo gaaraacyada ayagu ay dhisteen oo qabyaaladba ku dhisan four pointy five bay ku dhisan yihiin kulligood qabyaalad bay ka shaqeeyeen wasiiradooda iyo golayaashooda kala duwan kulli qabyaalad bay ku dhisan yihiin maamul goboleedyada ay dhisteen gaalada kulli waxay ku dhisan yihiin qabyaalad bay ku dhisan yihiin wixii ay ku dhisnaayeen bay ummadana ku wadaan iyadii bay ku fasaadinayaan kitaabkeeni daawadaalaha waa kan daayacane galada dasuudkeenida loo dabaldegay wargaalada dastuurkeedida loo dabaaldegay nasaaradu waxay diin ka dhigan yadu daaranteene dad bay idin jiidane sidaa ugu dabayl raaca idinkoo islaamkii dafiray haydin jiila mawdku dibacdeed cadaab daran rabbigu haydin dalaqa siiyo
لا تجيب كل داعي رب داعي وهو ناعي لا تجيب كل داعي رب داعي وهو ناعي شهدها سم الأفاعي خلفها كم من ضحية
intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa qaybta saddexaad ee barnaamijka qurunka qabyaaladda intaan ku kulmayna xalqada soo socota waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
ريحها المنتن فاحا من قبور الجاهلية فرقت أهل المكارم أيقظت ما كان نايم فرقت أهل المكارم أيقظت ما كان نايم تقلب المظلوم ظالم إنها شر البلية